إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بإذن الله سبحانه وتعالى waxaa kelimaad aynu ka odhan doonaa mawduuca caawa aynu isugu nimi oo aynu ugu magac daray alintikaasa asbaabuhaa wa cilaajuha waxaa laga yaabaa in in fara badan la isweydiiyo intikaasada macnaheedu waa maxay ujeeddada laga leeyahay se maxay tahay alintikaasa waxaa asalkeedu ay ka timi nakasa ficilkaa maadiya ah waa kelmad ka turjumaysa isbeddel ku dhacay shay oo xaaladdii asalka u ahayd ee marka hore lagu ogaa uu iska beddelay waxaa la idhahdaa intakasa alwalad haddii uu dhasho isagoo dabakeen ah waayo bani aadamka waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray oo sunan illaahi alkowniya ka mid ah marka uu dhalanayo madaxa inuu soo horraysiiyo haddii lugaha uu keeno waxaa la yidhaahdaa intakasa waxaa kaloo la yidhaahdaa intakasa shay bimacnaa inqalaba shaygii wuu isrogay weeyaan macnaheedu oo dhinacii marka hore u ujeeda mooyaan dhinac kale ayuu isu rogay haddii shayga xaggii markii hore sarraysay xagga hoose ay marto intikaasa ayaa ku dhacday baa la yidhaahdaa haddii xaggii horraysay ay xagga dambe marto sidaasoo kale waxaa la yidhaahdaa shayga intikaasa ayaa ku dhacday qofkii marka hore bukay ee xaaladdii caafimaad iska beddelay haddii xanuunkii uu ku soo noqdo intakasa almariidu ayay carabi tidhaahdaa macnaa xaaladdii caafimaad waa iska beddelay oo cilladii ayaa ku soo noqotay haddii qofka awooddii lagu yaqaanay iyo nashaadkii iyo dardartii uu ka gaabiyo oo kuwii ay isku filka ahaayeen wuu noqdo mid ka dambeeya ama ha noqoto xagga xoogga ama oradka ama ha noqoto xagga fahamka ama xifdiga ama ha noqoto xagga cibaadada iyo toosnaanta waxaa markaana la yidhaahdaa intakasa fulaan dacufa wacajaza wa can nudaraa'ihi qasar wuu daciifay kuwii uu la midka ahaana waa ka gaabiyey bal faraska ayaa lagu isticmaala waxaa dhaha intakasa alfarasu ay lam yalxaq bilkhayl fii jaryihaa fardii markii hore uu ka dheerayn jiray amaba se ay ahaayeen kuwo xagga orodka isku mid ah ayuu noqday midaan gaadhi karin waxaa kale oo kelmaddaasi ay ugu soo aroortay fi tanziil fi lqur'aani alkariim iyadoo looga jeedo qofka bani aadamka ah oo xaaladdiisu ay isbeddeshay waman nucammirhu nunakisu fi lkhalqi buuhi ilaahay subxaana wa tacaala qofkaanu cumri siino ee da-diisu ay weynaato cumrigiisuna dheeraado waxaanu ku samayn doonaa isbeddel xagga abuurka ah macnaheedu waa maxay waxa uu noqon doonaa aycaada ilaa xaalin ka xaali طufuula wuxuu noqon doonaa xaalad la mid ah sidii ay ahayd xaaladiisu waktigu ahaa ilmaha yar wuu caruuroobe wuu caruuroobay waata la idhaahdo qofka asaasaqay marka laga warramaayo macnaa xaaladiisibaa sidaa isu beddeshay mar kale xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay kelmaddaasi ku soo aroortay fii xadiidi abi hurayra tacisa cabdu diinaar wantakasa intakasa macnaheedu waa maxay qofkii diinaarka addoon u noqday waa halaagsamay intikaasana waa ku dhacday ay inqalaba calaa ra'sihi macnaheedu waxa weeyaan halaka intaqala min xaali asalaamati ilaa xaali alhalaag xaaladdii badqabka ayuu ka guuray xaalad lagu halaagsama ayuu u guuray mar kale ilaahay waa ka yidhi huma nukisu calaa ru'uusihim ay rajacuu ila albaطili wاlcinaad waa qowmu ibraahiim cabadaة اlasnaam huma nukisuu calaa ru'uusihim macnaheedu waxa weeyaan waxay u noqdeen baadilkii baadilnimadiisu ay u caddaatay waxaanay ku madax adeygeenay ku adkaysteen caabuditaankii asnaamtii ay ogaadeen inaanay cibaado xaqu lahayn marka kelmaddan macnaheeda markaynu soo ururinno waxa ay ka turjumaysaa isbeddel ku dhacday qof ama shay xaaladdii waxaynu innagu halkan uga jeednaa intikaasada qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay garashada xaqa iyo ku dhaqankiisa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey diintan inuu ku dhaqmo waddada saxdaana inuu ku toosnaado inuu xaaladdaasi dib uga noqdo inu intikaasada uga jeedna waalintikasatu darajaat wa maraatib wa anwaac intikaasada qofka xagga diinta kaga dhacdaa waa darajooyin kala sarreeya oo sii kala xun waa anwaac dadka qaarkood waxaa ku dhacday intikaasa kulliya isbeddel xagga diinta oo dhammaystiran iyo noqosho xaqii si dhammaystiran ay uga noqdaan wa haulaa'i hum aladiina yartadduuna can iddiin wa yarjicuuna ila alkufr kuwaas waa kuwa diinta ka ridooba ee dib uga noqda ee gaalnimo ilaahay subxaana wa tacaala marka hore ka badbaadiyey dib uga noqda fa hadihi intikaasatun kuliya intikaaso dhammaystiran weeyaan taas waalciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin dadka qaarkood waxaa ku dhacda intikaasa jus-iya oo diintii qofkani kama wada noqon oo intuu muslim ahaa dabadeed ma noqon gaal laakiin diintii wax ka mida ayuu ka noqday tusaale ahaan wuxuu ahaa min ahli sunna kaana calaa طariiqi الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam manhaji الصaxaaba farajaca ila اlbidcati wa ilaa manhaji ahli اlahwaa wuxuu ahaa qof suniya min ahli اlxadiid oo waddadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabada haya markaasaa waxa uu u noqday bidco iyo waddada ay mareen dadka hawadooda raacay ee khilaafay waddadii nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim fa hadihi intikaasatun ta'tii fi darajati thaaniya taa lafteedu waa intikaaso imanaysa derajada labaad oo riddada ayay ku xigtaa waxaa dhici karta qofka in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqa aaca an yuwafiqahu allahu subxaana wa tacaala liaacaat liadaa'i alfaraa'id wa ficli الnawaafil wa اجtinaabi اlmuxaramaati wاlmakruhaat inuu ilaahay ku arsaaqo inuu waajibaadka guto waxyaabaha sunnayaashaana uu ku dadaalo waxa laga mamnuucayna uu ka dheeraado waxyaabaha makruuhaana uu iska ilaaliyu ka tanasuhu ka fogaado xaaladdaasi qofku hadduu ka noqdo oo faraa'idii uu dayaco qaar ka mida ama sunnayaashii uu samayn jiray uu ka tago amaba se waxyaabihii xaaraanta ahaa ee ilaahay daraaddii uga tegay marka hore uu xalaashado uu sameeyo amaba se waxyaabaha makruuhaadka ah nafta aanu ka xakamayn isagana intikaasa ayaa ku dhacday bal intikaasadu waxay geli kartaa xaaladdaasi mid ka derajo hoosaysa oo qofkii markii hore waxyaabaha mubaaxaadka ah inta uu uga baahan yahay kaga ekaan jiray kaga gaabsan jiray hadday hadal noqoto iyo hadday noqoto cunitaan iyo cabbitaan iyo hurdo iyo mukhaalatatu nnaas dadka dhexgalkooda hadduu xaaladdaasi ka guuro waxyaabaha mubaaxaadkaa intuu uga baahnaa in ka badan uu ka isticmaalo isaga laftiisana intikaasa ayaa ku dhacday xaalad wanaagsan buu ka guuray oo xaalad xun ayuu u guuray intikaasadu waxaa shaki la-aanah inay tahay mid ka soo horjeeda alhidaaya wاtawfiiq hanuunka iyo waafajinta ilaahay subxaana wa tacaala addoonka uu waafajiyo waddada saxdaa cilmi ahaan iyo camal ahaanba ilaahay subxaana wa tacaala nicamka uu siiyey khalqigiisu aad bay u fara badan yihin waxaanaynu odhan karnaa nicmada ugu weyn ee ilaahay addoomihiisa ugu nicmeeyey waa nicmatu lhidaayati ila siraati almustaqiim waa in ilaahay waddada saxdaa uu ku hanuuniyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu baray waddada maritaankeedana ilaahay uu waafajiyey inay arrintaasi nicmo weyn tahay waxaa deliil iyo calaamad u ah in ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa ugu mano sheegtay in fara badan bal ilaahay arrintaa wuxuu ugu mano sheegtay calaa cabdihi wa rasuulihi muxamed calayhi afdal asalaati watasliim wawajadaka daala fahadaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uhi nebi maxamed isagoo u mano sheeganaya ilaahay subxaana wa tacaala adigoo daala macnaa jaahilah oo dalaalka halkan jahli baa looga jeedaa oo aan xaqa waxba ka garanahayn oon aqoon aanu lahayn ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku hanuuniyey ee callamaka allahu alxaqa wawafaqaka liitibaacih ilaahay xaqa ayuu ku baray waxaanuu ku waafajiyey raacitaankiisa ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan waa keedhi ilaahay subxaana wa tacaala oo dalaalka lagu sheegay aayaddan aayaddaasi ayaa fasiraysa waa jahliga iyo cilmi la-aanta arrinta ilaahay nebi maxamed uu ugu mano sheegtay arrin weyn inay tahay nicma cadiima inay tahay ayay taasi daliilu tahay wa kadalika nabiyuna wa xabiibuna moxamed calayhi afdal asalaatu watasliim markii ansaar uu ka dareemay inay wax tirsanayaan waxaa rasuulku uu ku yidhi intuu u khudbadeeyey kama fii صaxiixi اlimaami الbukhaariyi wa muslim alam ajidkum dullaala fahadaakum اllahu bi miyaanan idin iman ansaara idinkoo lunsan idinkoon xaqa garanahayn waddada saxdaana aan hayn ilaahay subxaana wa tacaala sababtayda miyaanu idinku hanuunin wa haadihi mina uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ugu mano sheeganayo xikmad iyo maslaxad keesa keensatay awgeed in ilaahay subxaana wa tacaala nicmat lhidaaya uu gacmihiisa geliyey oo sabab uu uga dhigay inay hanuunaan aayadda kale sida aada maqasheen ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuura nahdii bihi man nashaau min cibaadina ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku tilmaamay waxyigu inuu yahay ruux waa alruux alatii taxyaa biha alquluub waa ruuxda ay quluubtu ay ku nooshahay oo qalbiga laga waayaa uu noqonayo qalbi dhintay oo mayda ka ruuxdaasi ay ku yaraataana uu noqonayo qalbi daciifa oo bukaana oo taag daran ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay intaan lagu waxyoon ka hor maad garanahayn kitaab wuxuu yahay iyo iimaan wuxuu yahay toona laakiin waxaanu ka dhignay waxyiga waxaanu ka dhignay qur'aanka nuur aanu ku hanuunino man nashaau min cibaadina ka aanu doonnay addoommahayaga ka mida marka ilaahay subxaana wa tacaala uu og yahay inuu hanuunka ehel u yahay wa huwa aclamu bilmuhtadiin saa rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi mar kale ilaahay subxaana wa tacaala ansaar oo laba qabiilo ka koobnaa aws iyo khasraj oo dagaallo iyo fitan fara badan ay dhex mari jireen mar ay munaafiqiintu ka shaqeeyeen isku dhacooda iyo iska hor imaad inuu dhex maro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xusuusiyey nicmat alhidaaya ee rabbi subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay isagoo ilaahay subxaana wa tacaala u tilmaamaya nicmadaasi inay midayso ilaahayna ay uga mahadnaqaan waactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu واdkuruu نicmaة اllahi عalaykum id kuntum أعdaaءa faأlafa bayna quluubikum faأصbaxtum binicmatihi إkhwaana إilى aakhiri الآayة nicmada ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamayaa wa nicmat اliimaan wa nicmat اlhidaaya wa nicmat الtawfiiq wa qaala allahu subxaana wa tacaala wa hadihi اlaaya naزlat calى الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam wahuwa waaqif bicarafa aayaddani waxay ku soo degtay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam maalin jumca isagoo carafo taagan alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina waatmamtu calaykum nicmatii ma hadihi nicma wa nicmatu aliimaan nicmatu اlwaxy nicmatu اlcilmi اlmunazl min cindi اllahi subxaanaه wa tacaala wa nicmatu alhidaaya dadka saalixiinta ee akhyaarta ah waxa ay dhab ahaan garteen qadarka ay nicmadani leedahay dabeetana waxaa taasi ay sabab ugu noqotay in ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaasi ay uga mahadnaqaan markii ay gaadheen ilaahay subxaana wa tacaala maalinta la hor istaagayo ee nicmadaasi ay kaga badbaadeen ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa oo nicmada nicmatulhidaaya waaltawfiiq sababteeda ay ka mid noqdeen min ahli nicmati اllahi subxaanaه wa tacaala wa min ahli jannati faqaaluu alxamdu lilahi aladi hadaana lihada wama kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay baa mahadla bay yidhaahdeen allaha subxaanaه wa tacaala waddadaanu jannadaa usoo marnay iyo asbaabtii aanu ku gallay allaha nagu hanuuniyey baa mahad iyo ammaan oo dhan leh wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah manaanaan hanuuneen oo waddadaa cilmi ahaan maanaan garaneen camal ahaanna maanaan waafaqneen haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala aanuna hanuunin wa qaala alaakharu minhum kama fii suurati saafaat ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay dood dhex martay nin muwaxidah oo mu'minu bilbacd mid rumaysan in laysa soo saarayo oo taa sabab ay ugu noqotay an yacmala fi اdunya wayatasawada lilaakhira adduunyada intuu joogo inuu camal falo aakhirana uu sahay qaato iyo nin mushrikoo mulxida oo diidan in laysa soo saarayo oo laa yuuminu bijannatin walaa binnaar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay fii khilaali hadihi اlqisa qisadaa dhexdeeda hadal qiimo badan oo uu yidhi ninkaa mu'minkaa ee muwaxidkaa ah markuu arkay kii mulxidka ahaa ee kaafirka ah bacfiga diidanaa oo naarta dhex fadhiyo lagu gubaayo tallaahi in kidta laturdiin walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin bal hadda u fiirso ilaahay baan ku dhaartaye waxaad ku dhowaatay inaad i halaagto oo haddaan ku raaci lahaa oo dacwadaada aan aqbali lahaa yeedhmadaada aan ka jawaabi lahaa waddadaad martay aan mari lahaa waan halaagsami lahaa laakiin maxaan kaga badbaaday halaagga iyo lumitaan ilaahay fadligiisa subxaana wa tacaala walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin nicmada rabbi uu siiyey oo a nicmatu alhidaayati waaltawfiiq nicmada hanuuninta iyo waafajinta haddaanay jiri lahayn waxaan ka mid noqon lahaa kuwa naartaasi lagu xaadiriyey oo halka aad ku jirta ayaan geli lahaa laakiin ilaahay fadligiisa iyo nicmadiisa ayaan ku badbaaday markaynu garanno walaalayaal oo aynu nafta dareensiinaynu u sheegno qiimaha ay leedahay hanuunka iyo istiqaamada iyo waafajinta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waafajiyey diintan inaad barato oo aad ku camalfasho dadkana aada ugu yeedho waxaa taasi ay kalifaysaa nicmada noocaasiya inaynu baadi doonno oo aynu raadinno waayo qof odhan kara aniga way i dhammaystiran tahay ma jiro walihaadaabaa ilaahay wuxuu inoo sharciyeeyey ragcad kastoo aynu tukanno inaynu ilaahay weydiisanno nicmadan ihdina asiraata almustaqiim waayo nicmada kolley wax ka mid ah kaa maqan waa asiraat almustaqiim siduu leeyay ibnu lqayim raximah ullah fii madaariji saalikiin waxa uu koobsanayaa cilmigii oo dhan iyo camalkii saalixaha oo dhan iyo camalka xun oo laga tago dhammaantiiba markaa qof odhan kara cilmigiiba aniga ii dhan ma jiro walihaada bad ilaahay markaad leedahay ihdina asiraata almustaqiim waxaad weydiisanaysaa cilmi markaad leedahay ihdina asiraata almustaqiim waxaad ilaahay weydiisanaysaa camalka saalixa inuu kuwaafajiyo waayo naguma jira mid odhan kara camalkii saalixa dhammaantiiba waan la imi walihaadaaba a'immatu ahli sunna ay diideen qofku inuu yidhaahdo mu'min baan ahay waayo mu'min baan ahay macnaheedu wuxuu noqonayaa iimaankii oo dhan baan la imi iimaankana waxaa ka mid a acmaasha saalixa dhammaanteed ayaa ka mid ah waxaa waajiba in lagu dadaalo nicmadaasi xaasilinteeda lima fiiha min sharafi اdunya wa karaamati اlaakhira waayo nicmadaasi hadday kuu xaasisho nicmada hanuunka cilmiga naafica iyo camalka saalixa in lagugu hanuuniyo waxaa ku jirta sharafta adduunyada waxaa ku jirta karaamada iyo maamuuska aakhiro sida ilaahay uhi ina akramakum cinda allahi atqaakum waa inaynu ku celcelinno inaynu ilaahay nicmadaa weydiisanno ihdina siraaطa almustaqiim siraaطa aladiina ancamta calayhim arrintaasi waa inay nagu kalifto nicmadaa qadarkeeda marka aynu garanno inta ilaahay uu inaga siiyey inaynu ilaashanno oo waddada saxda ilaahay uu ina waafajiyey cilmi ahaan iyo camal ahaanba inaynu ku sugnaanno oo aynu ilaahay ka magan galno subxaana wa tacaala asbaabteedana iska ilaalinno lumitaanka iyo kaleexashada waddada saxdaah oo ah shayga aynu ku tilmaannay alintikaasa innagoo mar walba nafta hor dhigayno labada indhood hortooda keenayna halista iyo khatarta arrinta noocaasi ay leedahay ilaahay maruu ku caddeeyey fii kitaabihi alkariim nicmadaasi iyo weynideeda iyo qiimaha ay leedahay fi lmuqaabil arrintaa ka soo horjeedkeeda waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u dhaleeceeyey alintikaasa wa xadara minha qofka ilaahay xaqa uu waafajiyey cilmi ahaan iyo camal ahaan inuu dib uga noqdo raadkiisa dib uu guro ayuu ilaahay aada u dhaleeceeyey waxay ilaahay subxaana wa tacaala uu ka digay arrintaa asbaabteeda in badan oo ka mid a ayuu ilaahay ku caddeeyey fi lqur'aani alkariim waxaa ilaahay inooga warramay qisada la yaab kale dhex martay nebiyullaahi ibraahim iyo qoomkii uu ugu baaqayey tawxiidka nebiyullaahi ibraahim wuxuu tusiyey darsi camaliya cashar indhahooda ay ku arki karaan oo ay taaban karaan oo war qura aan ahayn asnaamtoodii buu burburiyey iyagoo ciid iyo banaanbax ku maqan markii ay soo noqdeen ay iswaraysteen yaa sidan sameeyey ama tuhmad ha noqoto amaba se mid iyaga ka midii ha maqlayo hadalku lahaa nebiyullaahi ibraahim sida mufasiriintu ay yidhaahdeene nebiyullaahi ibraahim baa kiiska noocaasi ay u qabsadeen nebiyullaahi ibraahim waxa ugu jawaabay jawaab qofka caaqilkaa qancin karta wuxuu yidhi hadday ilaahya yihiin bal weydiiya cidda burburisay iyagu ha ka jawaabaan haddaana intaa ka jawaabi karin siday u mutaysteen in la caabudo oo ilaah laga dhigto waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay markii hadalkaasi ay maqleen hadalkaasi dhegahooda inuu dhaafo quluubtooda uu gaadhay waxay ogaadeen inay khaldan yihiin oo ay luunsan yihiin ayaa u caddaatay asnaamtan ay caabudayaanna aanay mutaysano helna aanay u ahayn in la caabudo xaqii baa u caddaaday carafu alxaq wa tabayana lahum alhudaa xaqii bay garteen waddadii hanuunkuna way u caddaatay haddana dib ayay uga noqdeen uma nukisuu calaa ru'uusihim ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waa la foorariyo halkii lugaha ay kaga socdeen ayay madaxa ku socdeen macnuhu waa maxay waa tacbiir baliiq oo aada u xeel dheer waddadii saxda ahayd iyagoo helay oo wejiga saaray ee u muuqatay ayay dib u noqdeen oo raadkoodii dib ay u gureen oo cibaadatul asnaam ayay dib ugu noqdeen markaasaa weliba bal u fiirso waxa xujo ay ka dhigteene shaydaanku uu ku qanciyey waxay ku idhaahdeen nebi ibraahimow marka horeba waad ogeyd kuwan inaanay hadlahayn taas miyay jawaab ka noqon kartaa xujada xeesha dheer ee uu soo arooriyey nabiy llahi wa khaliil اllahi ibraahim calayhi afdal الsalaati watasliim ilaahay subxaana wa tacaala mar kale waxaa si guud uu u dhaleeceeyey dadka xaqa ka jeesta iyo hanuunka intuu u caddaaday kadib oo dalabulcilmigii ilaahay waafajiye iskaga taga oo wax kale ka doorta dacwaddii ilaahay subxaana wa tacaala ehelkeeda uu ku daray ee rabbi subxaana wa tacaala uu u doortay faraha ka qaada oo adduunye iyo waxaan macno lahayn ka hormariya camalkii saalix ahaa iyo istiqaamadii iyo toosnaantii ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey bifadlihi wa nicmatih ee aanu qofku ku helin xooggiisa iyo xeeladiisa iyo xoolihiisa toona qofka iskaga taga ilaahay subxaana wa tacaala waa dhaleeceeyey rabbi subxaana wa tacaala waxa uu fi lqur'aani alkariim in fara badan uu ku soo celceliyey kuwaasi xaaladoodu sida ay u liidato hal tusaale haddaynu soo qaadanno waxaa rabbi uhi watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina faاnsalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin waa tusaale uu ilaahay subxaana wa tacaala amray nebi moxamed inuu dadka maqashiiyo suu cibro ugu noqdo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi waxaad dadka maqashiisa o aad u sheegtaa warka kii aanu siinay aayaadka cilmi ahaan aayaadka ilaahay buu bartay waa qaari'un lilqur'aan tafsiirkii iyo macnihiina waa yaqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu waafajiyey alcamala biaayaatih ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy fansalakha minha macnaa insilaakha salkhiga waxaa lagu sameeyaa neefka oo haragga ayaa neefka laga saaraa sida neefka haragga looga saaree neefku haragga uu uga dhex baxo sidaasoo kaleu aayaadkii uga dhex baxa faruhu ka qaadayba wax kale ayuu ka doortay wax kale mid ku shababan oo ku foogan ayuu noqday cilmigii faraha ayuu ka qaaday ile qofku cilmiga kama dhergi karo mana dhammayn karo inuu sii wadaabay ahayd ma sii wadina faraha ayuu ka qaaday sidaasoo kale aayaadka inuu dadka gaadhsiiye faruhu ka qaado ku camalfalki iyo aayaadkaasi korkiisa iyo kalkiisaba inay wanaajiyaan faraha ayuu ka qaaday shayddaan baa duubsaday kuwa lunsan ee waddada saxda ah ka leexday ee waddada shayddaanka maray ayuu ka mid noqday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu mar kale sheegay isagoo arrintaa alintikaasa inooga digaya qofka intikaasadu ay ku dhacdo ee waddadii saxda ahayd dib uga laabtay raadkiisa dib u guraa inaanu ilaahay waxba yeelahayn diinta ilaahayna inaanay waxba u noqon ahayn maa darra ilaa nafsa naftiisa ayuunbuu dhibay ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu minkum man yarta ya ayuha aladiina aamanuu minkum man yartadda ya ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinih fasawfa yaأti allahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunah istibdaal baa xataa dhacaaya muuminiintu ilaahay la hadlay wuxu uhi waddadaa saxdaa iyo diintaa ilaahay dadka ugu nicmeeyey qofka la waafajiyee dib uga noqdaa diintu waxba u noqon mayso ilaahayna waxba u noqon mayo ilaahay waa haniyun can khalqihi wa cibaadih ilaahay waa ka kaaftoon yahay khalqigiisa iyo addoomihiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inuu dhacayaba istibdaal oo dad kuwaa ka wanaagsan inuu ilaahay subxaana wa tacaala meeshoodii diinta u gelinaayo oo diintan ku quma barashadeeda iyo ku camalfalkeeda iyo faafinteeda iyo nusraynteeda iyo diintan kor uqaadisteeda naftiisa ayuunbuu dhibay wax allaale wuxuu diinta yeelayaa ma jirto wa haada ayضa dhamun lilintikaasa taasi waa dhaleecayn la dhaleecaynayo intikaasada foolxumadeedana la muujinaayo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu aayadaha qur'aanka ku soo dejiyey nebi maxamed alayh afdal الsalaatu watasliim nebi maxamed oo ah rasuul ilaahay u waxyooday oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u damaanad qaaday alhidaaya bal dadka xaq mooyaane wax kale inaanu ugu yeedhahayn ilahay uu sheegay wa inaka latahdi ilaa siraaطi mustaqiim ayaa haddana intikaasada waddada saxda inuu dib uga noqdo ilaahay ka magan geliyey wuxuu rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam allahuma inii acuudu bika min alxawri bacda alkawr ilah waxaan kaa magan gelayaa inaan dib u noqdo oo wixii ii duubna waa diintii ii xidhnayd inay iga furfuranto alkawr waxaa la idhaha cimaamadda amaba se waxyaabaha kale madaxa lagu duubo markaa qofka diintiisu markay u dhammaystiran tahay saasay ugu duuban tahay hadday intikaasa ku dhacdo waa furfuranta madaxiisii oo qaawan ayaa soo baxaya qofka bani aadamkaa hadduu diinta ilaahay subxaana wa tacaala dib uga noqdo barashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo kuba dadka inuu ugu baaqo ugu yeedho cawradiisa ayaa muuqanaysa ceebtiisa ayaa bannaanka usoo baxaysa khasaaro weyn mid ku dhacay ayuu noqonayaa wlihada اnظuruu ilى ducaaءi الصاalixiin alatii yajib عalayna an nadcuwa biha wanukariraha bal u fiirsada ducada dadka saalixiinta oo innagana ay waajib tahay in aynu ku ducaysanno oo aynu ku celcelinno ilaahay bay ka magan galeen subxaana wa tacaala quluubtooda intuu xaqa waafajiyey kadib in ay xaqa dib uga noqdaan rabbana laa tuزig quluubana bacda id hadaytana ilaahay oo quluubteeda ha leexini intaadna hanuunisay kadib اctarafuu lilahi subxaana wa tacaala bilhidaaya ilaahay subxaana wa tacaala waxay u qireen nicmat lhidaaya inuu siiyey waxaana ilaahay weydiisteen nicmadaasi ilahay inaanu ka baabin ilahay inuu u xifdiyo oo u ilaaliyo inaanay waddada xaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey inaanay ka leexan waayo waxay garanayaan halista arrinta noocaasi ay leedahay haaulaai hum اlanbiyaa haaulaai hum alakhiyaaru walawliyaa الصaalixuun waa ambiyadii iyo dadkii khayrka badnaa ee saalixiinta ahaa famaa naxnu famaa baalunaa naxnu ya cibaad allah innagoo waktiga ay noolnahay u yahay wakti aada uga fog waktigii nubuwada zamankii saxaabada fitanku aad ay u fara badan yihiin fitanu shubahaat wa fitanu shahawaat miyaynan inagu mudnayn inaynu in fara badan ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanno laa siyamaa fii awqaati alijaaba inuu ilaahay subxaana wa tacaala waddada xaqa uu inagu sugo weliba waxaa taa raaca dadaaluu shaydaan ku dadaalayo isaga iyo junuuddiisa iyo ciidankiisuba in insaanka ilaahay xaqa uu waafajiyey xaqaasi dib uu uga noqdo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi shaydaanka isagoo inooga warramaya lacanahu allah ilaahay baa isaga nacdalay nacdashii ilaahay baa ku dhacday ilaahay baa raxmaddiisa ka eriyey markaasuu go-aan gaadhay wa qaala la atakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda mar haddaad ilaahu aniga i nacdashay oo naar aad ii qadartay addoommahaaga waxaan ka samaysan doonaa qayb go-an oo aniga naarta ila gasha waddadaa aan mara ee nacdasha aan ku mutaystay mara si nacdashaadu ay ugu dhacdo si aniguna wehel aan u helo saasuu leeyihi wala udilannahum waan lumin doonaa macnaa dalaalku waa maxay waa qofka wadda saxa marayey oo meeshii uu ku socday geynaysa dabeetana waddadii ka leexdoo ka lumay oo mid kala maray ama meelaa waddada ahayn ku asqoobay oo cidlaah oo cadowa afka ugala gashay cadowgaasi ama bahal ha noqdo ama bani aadam ha noqdo wala udilannahum waddada saxdaa baan ka leexin doonaa wala umaniyannahum haadaa min asbaabi tadliil waa wasaa'isha iyo adawaadka uu adeegsanaya shaydaanku luminta bani aadamka wuu rajo gelinaya wuu ididiilo gelinayaa si bani aadamku uga hogaansamo u lumo wala aamurannahum waan amri doonaa awaamir shaydaaniya ayaa qof kastoo bani aadama ku socota fi leyl wanahaar had iyo habeen amara xaggiisa ka imanaya arrinta noocaasiina qofka muslimka waa inay sabab ugu noqoto marka uu maqla ama uu ogaado foojignaan fara badan oo amarada noocaasi iyo wasaawistaasi uu ka foojignaado qaala fabima akwaytanii la aqcudana lahum siraataka almustaqiim waaba dhaaranaya ibliis waxa uu leeyahay waddada saxdaa ayaan u fadhiisan doonaa qaabka ugu fadhiisanaya rasuulka inoo fasiray calayhi salaatu wasalaam kama fii xadiidi cabdillahi bni mascuud fii musnadi axmed wagayri wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu fasiraayey qowl allahi tacaala wa ana hada siraatii mustaqiima faاtabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih khata khatan mustaqiima xariiq toosan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam jeexay hareerihiisana wuxuu ka jeexay xariiq yar yar oo ka leexda ama ka farcama xariiqaas xariiqaa toosan siraadka ama waddadaa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay mara ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku sheegay xariiqyadaa yaryarna waxa uu ku sheegay subulka ama waddooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay iska ilaaliya waddada xaqaabay idinkala baydhayaan idinkala leexanaya waxaanuu rasuulku yihi alaa kulli rasi calaa kulli ra'si minha shayطaan mid kastoo ka mida shaydaan ayaa jooga oo dadka uga baaqaya wala aqcudana lahum siraataka almustaqiim qaabka waddada toosan dadka uu ugu fadhiisanaya waata halkaasuu uga yeedhayaa bani aadamka dabina ayuu u dhiganayaa dabinadaasi oo ah kuwo sii kala adag oo sii kala daran dabinka shirkiga dabinka bidcada dabinka kabiirada dabinka sagiirada dabinka alishgaal bifuduuli lmubaaxaat dabinkaa inuu ku mashquuliyo bani aadamka waxyaabaha mubaaxa ah ee qofka bani aadamka uu ka maarmi karo ee intii uu uga baahnaa waxa weeyaan uu ka haysto bal kaa mid kasii dambeeya ayaa jira oo laga yaabo dadka badankoodu in aana dareensanayn oo alishqaalu bilmafduuli can ilfaatil camalkii laga fadliga badnaa buu ku mashquulinaya qofka bani aadamka muxuu ka mashquulinayaa camalkii fadliga badnaa hadduu kuwa hore dhanku ugu taageli waayo kaasuu kula eeganaya acmaashii fadliga badnayd buu kaa mashquulinayaa wuxuu kugu mashquulinayaa mid laga fadli badan yahay wuu ogya inaanad kaa ku halaagsamahay laakiin ugu yaraan wuxuu doonayaa laba arrimood inuu kaa helo arrinta koowaad oo ah inuu ajarkaaga yareeyo markuu camalkii faadilka ahaa kaa mashquuliyo kii laga fadliga badnaa uu kugu mashquuliyo iyo arrinta labaad oo ah inay darajaadu hoos usii dhacdo oo haddaad isdabaqabateen weydo halkaa hoos baad uga sii soconaysaa hoos u socodkaa iyo inaad hoos usii degtaana waa sida uu kaa doonayo ibliis iyo shaydaan ilaahay subxana wa tacaala hinaga badbaadiyo dhibaatadiisa wuxuu tilmaamayaa ibliis bani aadamka suu intikaasa ugu rido inuu dhinac walba kaga iman doono asbaabo fara badan iyo adawaad noocyo badan buu adeegsanaya ثuma laأtiyanahum min bayni أydihim وmin khalfihim وعan aymaanihim وعan shamaa'ilihim walaa tajidu أktarahum shaakiriin natiijadiina waa taa dadka badankooda shukri baa laga waayaya marka ibliis weerarka noocaasiya uu ku soo qaado oo iskama difaacayaan shukriguna maaha afkoo qura camalkii saalixabaa shukriga shukriga ka mida icmalu aala daawuuda shukra xataa caqiidada saxdaa ayaa shukriga ka mid a u fiirso ibliis siduu ugu dadaalay luminta asalkii basharka oo ah nabiy llaahi aadam iyo ummuna xawaa fawaswasa lahuma ashayطaanu liyubdiya lahumaa maa wuriya canhumaa min sawaatihima waswaas war qarsoon oo uu qurxiyey ayuu dhegta u saaray ma nasteex baa shaydaan xaqiiqa ahaan iyo ibliis laa wuxuu doonayaa bani aadamka cawradiisa xisigaa ta la taaban karo iyo tiisa macnawiga inuu ilaahay hortiisa ku fadeexadoobo labadaba inuu muujiyo ayuu doonaya liyubdiya lahumaa maa wuriya canhumaa min sawaatihima markaasuu hadalka u qurxinaya wa qaala maa nahaakumaa rabukumaa can hadihi shajara ilaa an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiin geedka ilahay wax kale idinkuma diidin buu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogaaday in geedka haddii aada cuntaan aada noqonaysaan yanaa malakayn ama kuwa waare adduunyadan ba aan ka tegin aad ka mid noqonaysaan markaasuu weliba dhaar ugu adkeeyey waqaasamahumaa inii lakumaa lamina annaasixiin ya subxaana allah wuu u dhaartay waxaanu yihi anigu dantiinaan ka talinaya wanaag ayaan idinla rabaa sababta uu bani aadamka badankooda u lumiya waa taa si cad ugu iman maayo odhan noo waan ku luminaya naar baan kuu wadaa waddada saxdaa baan kaa duwaya ilaahay nacdashiisa iyo cadhadiisaan kula doonaya bal nasteex buu isaga dhigaya isaga iyo junuuddiisuba qofka bani aadamkaa walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala oo addoomihiisa wanaagga la jecel kufriga iyo sharka iyo fasaadkana raalli aan uga ahayn wuxuu uga digay bani aadamka oo dhan shaydaanka kaydkiisa shirqoolkiisa iyo dhagartiisa yaa bani aadama laa yaftinanakum ashayطaan kama akhraja abaweykum min aljanna ilaahay subxana wa tacala wuxuu leey shaydaan yaanu idin fitnayn oo xaqa aanu idinka hor istaagin markaaad heshaan ayaa inaad ka noqoto ayaanu saaba idinku noqon ku cibro qaata wuxuu ku sameeyey labadiinii waalid isagoo nasteex isaga dhigay ninkaas shaydaan la yidhaahdaa ikhwaani fi illaah intikaasada noocaasa ee shaydaanku inagula dadaalayaa waxay leedahay asbaab qofka asbaabteeda iska ilaaliya biidni illaahi subxana wa tacaala waa ka badbaadi doonaa qofka asbaabteeda ku sifoobaana intikaasadaasi way ku dhacaysaa mid in yar ay kaga dhacdo iyo mid in badan ay kaga dhacdo mid in fara badan xaqa ka noqda iyo mid in yar ka noqda mid lumitaankiisu uu noqdo mid fog iyo mid lumitaankiisu uu noqdo mid dhow waxa waajib inagu ah asbaabtaasi inaynu garanno oo asbaabtaasi mar walba nafta aynu xusuusinno oo asbaabtaasi nafta aynu ka xakamayno o aynu ka ilaalinno maadaama aynu ognahay nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey inaynu dib uga noqonno oo aynu weyno inay sababu noqonayso asbaabtaasi kuwo ka mid a oo markii aan eegay aayaadka qur-aanka iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwo ka mid a aada bay u fara badan yihin ilaa tobaneeyo aan isidhi malaa waaqiciinna iyo waaqica dhalinyartiinna aada u khuseeyaan ayaan doonayaa naftayda iyo nafaha walaalahay ba inan xusuusiyo laakiin asbaabuulintikaasa aada iyo aad bay u fara badan yihin cilaajka iyo dawaduna sabab kastoo aynu sheegno waa cagsigeeda waa ka soo horjeedka waxaa ka soo horjeeda ayaa dawo u ah meel fog laga baadi dooni maayo asbaabta intikaasada ee shaydaanku u adeegsado qofkii ilaahay xaqa waafajiye xaqii inuu dib uga noqdo oo baadil uu garanayo dib uu ugu noqdo waxaa ka mida inu horraysiinaynaa addunuub dembiyada oo ilaahay amarkiisa in la khilaafo ilaahay wixii uu diiday in la sameeyo teeda waaweyn dunuubta iyo ta yaryar ee kabaa'ir iyo sakhaa'ir bay u qaybsanta ta muuqata iyo ta qarsoon oo khafi iyo daahir intaba way leedahay mid daqiiqa oo dadka ahlulbasiira un ay arki karaan oo ay dareemi karaan iyo mid jeli oo muuqata oo dadka oo dhami ay wadaagaan garashadeeda iyo aragtideeda intaba dembiyadu way leeyihiin dembigu ama kaa weyna noqdo ama kaa yar kaa muuqda kaa qarsoon dhammaantii isku wada daro wuxuu sababu yahay alintikaasa nicmadii ilaahay uu ku siiyey nicma nicmatu lhidaaya oo ilaahay cilmiga uu kugu hanuuniyey camalka saalixaa inaad weydo oo raadka raadkaaga aada dib u gurto ayuu dembigu sabab ugu noqonaya dembiga shu'nigiisa dhibaatada uu leeyahay waa mid macluum oo la garanayo dhibka uu ku leeyahay qalbiga bani aadamkuna waa mid aan la qiyaasi karin dembigu waa ka waajibinaya in qof qofka bani aadamka qalbigiisa uu fuulo raan macnaa inuu daxalaysto kaasoo sababu noqonaya qofka iimaankiisu inuu daciifo haddii laambadaasi uskag iyo wasakh la mariyo iftiinkeedaasi wuu yaraanaya marka dambena waxaa laga yaabaa inay gubato haakadaa quluubu bani aadam bani aadamka qalbigiisu waa saas oo kale mar kastoo uu dembaabo wasakh ayaa qalbigii fuulaysa wasakhdaas waxay sabab ugu noqonaysaa aragtiduu xaqa arkaayey inay yaraato qalbi indhaha isku haya ayuu noqonayaa marka hore marka dambe qalbi araggiisi si rasmiyaba uu daciifay isagoo indhaha kala hayaba marka dambe qalbi indhabeelayba fa innahaa laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur xaaladdaa qofka bani aadamkii markuu gaadho ee dunuubtu qalbigiisa ay u dahaadho ay u madoobayso waxay tahay sababu noqonaysaa alintikaasa xaqii uu arki jira inuu arki waayo macaankii xaqa iyo dhadhankiisii inuu dhadhami waayo qadhaadh ula noqdo quruxdii xaqu inay u muqawin oo ula foolxumaado in xaqii uu macaansan jiray markuu dhegaysanayo culays uu ku noqdo uu dhegaysan kari waayo dhagaha uu ka furaysto ama meesha laga sheegayaba uu ka cararo dembiyada ayaa sababa minaan arag dadka bani aadamka qaar ka mida oo idaacadaha ama tiifiyada marka tafsiir ama xadiid ama wacdi ama muxaadaro ay soo gasho markiiba ku cararayo daminaya oo baktiinaya sababtu maxay tahay qalbigii ayaa daboolmay oo dahaadhmay qalbigii baa indhabeelay dareenkii fiicna ayaa ka tegey xaqani wuu dhibayaaba halkii wuu ka macaansan lahaa muxuu ku raaxaysanayaa heesaha iyo hadalka xun ee aan wanaagsanayn ee ilaahay subxaana wa tacaala ka fogeynaya waxay sababu noqonaysaa arrintaasi assuquud fi ariiq qofku waddadii u marayey ile dadka bani aadamka o dhami waa safar mundu an wuliduu ilaa yowmi alqiyaama qof waliba maalintuu dhashay laga bilaabo ilaa yowmi alqiyaama ilaahay la horgeynayo safar buu ku jiraa waddadaa uu marayo inuu socodkaa wadi kari waayo uu jiiftaamo oo qofka bani aadamkii dhexda uu ku dhaco ayay dembiyadu sababu noqonayaan kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam tusaale cad oo camali aynu dareemi karnayna siiyey iyadoo aada moodo inuu inoo fasiraya aayaddaa qur-aanka wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamaa fi saxiixi albukhaari wa muslim tucradu alfitanu cala alquluubi ka cardi alxasiiri cuudan cuudan fitanka ayaa saf ballaadhan u soo gala quluubta bani aadamka fitanku waa maxay waa shubahaadkii waa baadilkii xaqa u eka waa shahawaadka waxa nafta bani aadamku ay jeclaysanayso ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucay qalbigaagay saf ballaadhan u soo gelayaano weerar ay ku yihin maalin kaste habeen kasta saacad kasta wakhti kasta adna waxaa laga yaabaa weerarka iyo dagaalka inaad war u haynin ee aada isdhigatay wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida laagaha cawdu ay yihiin kuwa isu garab socda sidaasoo kale ayaa garba siman ay saf ballaadhan ugu soo galaan qalbiga bani aadamka fitanku iyagoo weerar ku ah fa ayu qalbin ushribahaa nukitat fiihi nuktatun sawdaa qalbi kasta oo aqbala ushriba maxaa loo cabiray qalbigu waxama cabee waxaa loo cabiray macnaa waxay tusinaysaa kamaalu lqabuul wa tamaamu qalbiga si dhammaystiran u aqbala qabuulan taaman kaamila nukitat fiihi nuktatun sawdaa bar madow baa lagu dhufanaya qalbiga oo dembigaa uu sameeye awgii raad ayaa dembigaasi qofka qalbigiisa uu kaga tegaya wa ayu qalbin ankarahaa nukitat fiihi nuktatun baydaa qalbi kasta oo fitankaa ka hor tago oo iska difaaca barcad baa lagu dhufanaya xataa tasiira calaa qalbayn ilaa quluubta bani aadamku ay noqoto laba nooc calaa abyada mila safaa mihli safaa falaa taduruhu fitnatu maadaamat samaawaat walard qalbi cad oo sida sallaxa oo kale ah sallaxu haddii lagu shubo biyo haddii lagu shubo wasakh laa yaqbal waxaa lagu shubo waa ka dareeraya qalbi aan sharka aqbalahayn ayuu qalbigii noqonaya marka hore fitnada iska difaacay oo fitna aanay dhib ahayn maadaamat samaawaat walard walaakharu aswadu mirbaadu kalkuuzi mujakhiya ka kalena wuxuu noqonayaa mid madow mirbaadna macnaheedu waxa weeyaan waa madow waxoogay caddaan uu ku dhex jiro oo maadaama qofkan uu yahay qof mu'mina oo macaasidaasi ay tahay mid aanu ku gaaloobin caddaankaa yare kusii hadhay waa asalkii iimaanka ayaa baaqi ku ah kalkuusi mujakiya wuxuu noqonayaa sidii koob maa-ila ama foorara waxaa kalo u foorara yacnaa waxaa ku dhacaysa qalbiga laftiisaba intikaasa ku dhacaysa koobku haddii uu fooraro wixii lagu shubaa gudihiisa ma galo wuu dul cararaa dabeetana bannaanka ayuu ku daata laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara ilaa maa ushiriba min hawaah wuxuu qalbigu gaadhayaa heer aanu wanaaggiina garanahayn oo aanu aqbalahayn munkarkii iyo xumaantiina aanu diidahayn buu noqonaya heerkaas ayuu gaadhaya wixii hawadiisa waafaqsan baa sax oo xaqa oo qurux badan oo macaan oo uu aqbalaya wixii hawadiisa khilaafaana waa baadil waa wax qadhaadh oo kulul waa wax fool xun oo ishu aanay qabanahayn saas ayaa dembiyadu quluubta bani aadamka ay u raadiyeen oo sabab ay ugu noqdaan lumitaan wuxuu leeyahy shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah اllah wallahu subxaanahu jacala mima yucaaqibu bihi اnnaas cala اdunuub salba alhuda waalcilma annaafic ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku daray waxyaabaha dadka dembiyada sameeya uu ku ciqaabo hanuunkii ilaahay marka hore uu siiyey inuu ka siibo dembi baad samaysay muxuu sabab u noqonaya hanuun ilaahay uu ku siiyey inaad weydo ayuu dembigaas sabab u noqonaya waddo soxo aad haysay inaad ka lunto wuxuu sabab u noqonayaa cilmi naafico aad taqaanay inaad ilowdo siduu leeyahy cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu wa ardaa cilmi qofku uu yaqaanay ayaa dembi uu sameeyey uu ku ilaaba ibnulqayimna raximah llah wuxuu yidhi isagoo bixiyey taswiir aad iyo aad u xeel dheer fa ina taacata nuur waalmacsiyatu dulma taacadu waa nuur waa iftiin qofku waddada saxdaabuu ku iftiinsanaya wax allaale kullu maa yactariduhu fii ariiqi wax kastoo ka soo horbaxayo wax yeelayn kara ayuu iskaga arkayaa sida tooshka qofka gudaya uu iskaga wax allaale wixii dhib u geysanayey ee bahal hoosaaha uu ugu arko fa ina taacata nuur waalmacsiyatu dulma macsiyaduna waa mugdi qofka way indhatiraysaa ama araggiisay daciifinaysaa wa kulamaa qawiyat اdulma isdaadat xayratuhu xataa yaqaca fi اlbidaci wاldalaalaati wاlumuuri اlmuhlika wahuwa laa yashcur mar kastoo qofka macaasidiisu ay fara badato iyo mukhaalafaadkiisu mugdigaasi ayaa sii fara badanaya mar kastoo mugdigaasi uu fara batana waxaa fara badanaya qofka asqowgiisa inuu noqdo qof asqaysan qof waddo maraya oo meel ku socda oo dhama uu ku dhacay oo jihooyinkiiba kala gara waayey waa siduu sheegay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam laa yacrifu macruufa walaa yunkiru munkara xayrada uu sheegaya ibnulqayim raximah llahu tacaala waa taa ku cad xadiidka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dabeetana marka qofku uu dhamo ama uu asqoobo waxaa dhacaysa saa rasuulku sheegay xaq iyo baadilka inuu kala garan waayo waddada saxda iyo waddada khaladka ah ee baadilka ah dabeetana muxuu ku dhacayaa bidaca iyo dalaalaadka xataa yaqaca fi lbidaci waaldalaalaat bidcuu ku dhacayaa markii hore isagoo waddadii sunnada hayey iyo manhajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay macaasidu sabab ugu noqotay inuu bidco ku dhaco iyo dalaalaad iyo arrimaha lagu halaagsamo wahuwa laa yashcur isagoon isdareensanayn taasaaba la macaanaanaysaba oo la toosnaanaysa o la qurux badnaanaysa kaacmaa kharaja fii dulmati leyli yamshi waxdah aljawaab alkaafi wuxuu noqonayaa sidii qof indhala oo habeen mugdiya kelidii socday iyadoo cid hagaysa iyo cid waddada tusaysa iyo cid uu ku daydaatoona aani jirin saas oo kale ayaa ayaa macsiyadu qofka ay ka dhigaysa mid aan waxba aan arkahayn markaasaa meel kastoo lagu halaagsamo uu ku dhacaya waalciyaadu billaah macaasida waxaa laga yaabaa dalabatulcilmigoo dadka i dhegaysanaya u badan iyo dadka ducaadda ah in macaasida kuwa waaweynun inta faraha badan ay arkaan oo shaydaanku kuway macaasida yaryar inuu u qariyo oo macaasi aada u tiro badan oo aynaan dareensanayn ay naga dhacdo sida uu leeyay ibnulqayim raximah llahu tacaala xataa yaqaca fi lbidaci waaldalaalaati waalamuuri almuhlika wa huwa laa yashcur dembiye fara badan oo la fududaysta ayaa jira sababna oo ah alintikaasa qofku waddadii xaq ahayd inuu ka leexdo dembiyadaasi waa kuwa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku magacaabay muxaqaraatu dunuub dembiyada qofka bani aadamka uu xaqiranayo wax yar bay ula muuqdaan waxbaad samaysaba isma laha ninka waa dembaabtaba isma laha waa daaci dadku intaa waaninaya yatawaja cala alcusaat waalmufsidiin wuxuu u damqanaya dadka macaasida samaynaya iyo fasaadka dadka ayuu dacwada ku dhiiri gelinaya war dadkan macsiyada ha laga waaniyo war sharka ha looga yeedho waar khayrka ha loogu yeedha buu leeyahy isagana waxaa ku ururtay in fara badan oo ka mida muxaqaraat dunuub waxaa laga yaabaa isagoo taalibu cilmiya bal daaciya ila allah inaanu indhihiisa ka ilaalin dumarka oo indhihiisa ula raaco waxaa laga yaabaa sidaas oo kale kiibada iyo namiimadu inay yihiin min ashali اlumuuri cindahu warubama ictaadaha xataa saarat cindahu min almubaaxaat waxaa laga yaabaa inuu iskaba xalaashaday oo xanta iyo isku dirku waxyaabaha mubaaxa oo kale agtiisa ay ka noqdeen oo markaa qof uu xamanaya ama dad uu isku diraayo arrinta noocaasiya inuu ku dembaabayaba aanu aragba oo aanu damqanba waxaa laga yaabaa saas oo kale aad bay u fara badantay casrigeennan iyo maalmaheennan taswiirta inta waciid ku saarno waad garanaysa lacana allahu almusawiriin kullu musawirin fi nnaar inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu moobilkiisa wax walba ku sawiro dad xayawaan isagu markuu doonayo uu isku soo jeediyo u isku sawiro haddaad weydiiso aad tidhaahdo war sawirka xukunkiisu waa maxay wuxuu ku leeyay waa xaaraan ma daruura ayaa kuu gashay maxaajaa keentay maya buu ku leeyay wallaahi waan waan ku yara eegay un saasuu ku leeyay waa muxaqaraat dunuub wuu xaqiranayaa dembigii waxaa laga yaabaa isagoo garanaya bal rubamaa inuu xifdisay axaadiida kusoo aroortay isbaalka iyo waciidka darana kusoo arooray iyo axaadiida kusoo aroortay taxriimu xalqi lixya garhka in la xiiraa inay tahay mid xaaraana haddana waxaa laga yaabaa inuu sameeyo qabla layaali baad habeenna ka hor ayaa waxaa dhacday meel hubeela nin dhalinyaro oo ka shaqeeya ayaa nin baa weydiiyey aan wada fadhinay meelaha ra-iislama ka dhowya aan timaha ka xiirto markaasa wuxu uhi halkanuu ku yala wallahi anigaaba u baahnaayo garhkii baa igu baxay markaasaa waxaan ku uhi garhka in la xiiraa inay xaaraan tahay miyaanaad ogeyn rasuul allahi aclamu dalik waan ogahay inay xaaraan tahay biluga alcarabiya buu igula hadlayay yaani carabiya af soomali labadaba garanaya waan garanaya laakiin dadkunba waxay igu odhanayaan war shaydaanku dhinacu kaga yimi baleeg dadkaa waxay igu odhanayaan adigan garhkii la baxee ma shabaab baad noqotay undur kayfa yudilu shayطaanu linsaan bani aadamka shaydaanku bal siduu awhal xujaj ayuu ku luminaya muxaqaraat addunuub ayuu ku ridaya aad bay u fara badanya waxaa laga yaabaa saas oo kale inuu dumarka khalwo iskala galo waxaa laga yaabaa sidaasoo kale gurigiisa dunuubta ka socota mas-uuliyaddii ka saarayd iyo alamru bimacruuf nahy can munkarkii waajibka ku ahaa inuu dayaco ayaa laga yaaba yatasaahal fii tarbiyati ahlihi wa awlaadihi wa amri bimacruuf wanahyin can ilmunkar meelaha kale ayuunbu dacwad ka wadaa gurigiisa waxa weeyaan waxaad moodaa inaanay mas-uuliyadiba aanay ka saarayn haddii waxa weeyaan gabadhiisa ama xaaskiisu ay baxayso iyadoo cadar ismarisay haddaanay xijaabnayn haddii guriga heese lagu dhegaysanayo hablaha shaqaalama cid kale ku dhegaysanayso maa yuhimuhu dalik muxaqaraat dunuub maa aktarahaa fiina aad bay dhexdeenna ugu fara badan tahay bal aynu dhegaysanno waxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu ka yidhi sahal ibnu sacad wuxuu leeyahay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyaakum wa muxaqaraati dunuub iska ilaaliya dembiyada la xaqiro macnaa la yaraystay qofku markuu samaynayo dembi baad samaysay ba aanu islahayn iska ilaaliya waa digniin rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka digayo markaasaa rasuulku wuxuu bixiyey tusaale qof kastaa uu ku fahmi karo dhibaatada dembiyada noocaasi ay leeyihiin wuxuu leeyahy ka qawmin nazaluu fii baطni waadin fajaءa daa bicuudin wa jaءa daa bicuudin dembiyadaa la yaraysanayo waxaa tusaalood uu ka dhiganyay sidii dad safar ahaa oo meel dooxa ama tog dhexdii ayay degeen xaabo waaweyni meesha ma taalo manaa xaabada waaweyn waxay ka dhigan tahay dembiyadii waaweynaabay ka dhigan tahay macnaa dadkani dad dembiye waaweyn samaynaya maaha laakiin si ay wax u karsadaan waa la dhaqaaqay mid waliba wuxuu keenay qarjajaban qarjajaban waa qoryaha aadka u yaryar wixii uu helayey ayuu mid waliba keenay kaasina mid buu keenay kaasina mid buu keenay xataa andajuu khubsatahum dabeetana markii laysu geeyey qoryaha yaryar ee dabkii lagu qabtay waxaa meeshaa ka soo baxay dab weyn oo wax lagu karin karo raashinkoodii ayay ku karsadeen oo daqiiqdii marka hore cajiinka ahayd ee qaydhinka ahayd dabkaasi wuxuu noqday mid awood u leh biidni illahi subxana wa tacaala inuu bisleeyo wa ina muxaqaraati dunuub mataa yu'khad biha saaxibuhaa tuhliku wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale sida qoryaha yaro laysu keenkeenay ay u noqonayaan dab weyn oo wax guba oo wax kariya ayaa dembiyadaas yaryarina markaa isbiirsadaan waxay noqonayaan addoonkii sameeyey maalinta uu doono ilaahay inuu ku ciqaabo kuwa sabab u noqda inuu halaagsamo imaamu axmed baa musnadkiisa ku wariyey ijtimaaca ururka iyo kulanka ayaa waxaa ka dhalanaysa dembiyadaas inay isgarabsadaanoo deetana qofkii ay halaagaan wa fii riwaaya fii musnadi axmed wa mucjami طabarani min xadiidi cabdillahi bni mascuud fainahuna yajtamicna cala arajuli xataa yuhliknahu dembiyadaasi qofka way ku ururayaan kuwii hore isagoon ka toobadkeenin ayuu kuwo kaloo uu fududaysanayana uu samaynaya deetana marka dambe waxaa dhacaysa inuu halaagsamo dembiyada waxaa la mida iyagana oo bani aadamka dhexdooda aada ugu fara badan laa siyama fii hada azamaan oo sabab u noqdo qofka inay intikaasa ku dhacdo marka laga yimaado ciqaabka ilaahay subxaana wa tacaala ee sugaaya ay ka mid tahay xataa xasanaadkii qofku uu ku dadaalay min talabi cilmin wa camalin saalixin wa dacwatin ila llahi tabaaraka wa tacaala wa jihaadin fii sabiili illah in laga dhigo hadur waxaan macna lahayn boodh la afuufay oo wax abaalmarin aanu ku helin yowma alqiyaama waa waxaa ahlucilmigu ay ku tilmaamaan dunuub alkhalawaat dembiyada la sameeyo marka dadka indhahooda laga qarsoomo dembigaasi wuu ka wen yahay dembiga qofka bani aadamka ahi uu sameeyo isagoo xishoonaya oo isku khajilaaya oo baqanaaya oo warwaraaya dembiga uu sameeyo qofku markuu meel ku gooni noqdo ee xaalatu gafla uu galo ee ilaahayba subxaana wa tacaala uu iska ilaabo oo khajilaaddii iyo xishoodkiiba uu ka tago oo uu is idhaahdo intuu hareeraha eego cidna ku arki mayso cidna ku maqli mayso dunuub alkhalawaat acdam min hayriha manaha taa taa macnaheedu dacwa ila almujaahara in dadka loogu baaqayo mujaaharada inay dembiyada ay la soo banbaxaan dunuub alkhalawaat dembiyada meelaha qarsoon lagu samaynayaa ee qofku xaaladda noocaas isagoo ku jira uu samaynayaa maxay u noqotay mid weyn oo sabab u noqotay qofka xasanaadkiisu inay baaba'aan waxay u noqotay qofkani wuxuu galay fii xaali gaflatin can illahi subxana wa tacaala macnaa markuu saqaf hoostii tegey iyo gidaaro ku hareeraysan meel albaabadii iyo daaqadiina uu iska xidhay wusu yihi dembigii haddaad u haata hesha ilaahay buu ilaahey subxaana wa tacaala waalgaflatu can illahi subxaana wa tacaala min acdami dunuub ilaahay subxaana wa tacaala qofku inuu iska ilaabo kafladiiyo mooganaan uu ka galaana dembiyada waaweyn bay ka mid tahay markuu is yihi cidaad ka xishooto iyo cidaad ka khajisho iyo cid hadhow toole ku ceebayso oo ku fadeexadaysaa meesha ma joogto ee ilaahay subxaana wa tacaala uu iska ilaabo ka xishoo waayey dembigaa taas ayaa weynaysay walihaada ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sida uu leeyahay saxaabiga la dhaha abu caamir alalhani qaala qaala الnabiyu عalayه الصalaaةu wasalaam laaclamana aqwaama min ummati yaأtuuna ywma alqiyaamati bixasanaati amhaali jibaali tihaama bayda rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan ogahay dad ka mida ummadayda waa min ummati اlijaaba waxay ka mid yihiin kuwii nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam rumeeyey waxa ywma alqiyaama ay imanayaan iyagoo wata xasanaad aada u waaweyn xasanaadka weynidooda markuu rasuulku inoo sawirayey wuxuu tusaale uga dhigay buuraha tihaama buuraha gubi gobi gubanka jaziirat lcarab ku yaalla ee aadka u waaweyn silsilada golis oo kale ah oo xasanaad waaweyn oo muddo dheer ay ka shaqaynayen ay ku daaleen quruxdooda markuu inoo tusaaleyey nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi waa waa cadcadyin baydaa xasanaadkaasi maxaa dhacaya markaa xasanaadkaasi axwaj maa yakuunuuna ilayha axwaj maa yakunu ilayha aada iyo aad bay ugu baahan yihin waa yowma alqiyaama maalinta la taagay dadkii baa ilaahay subxana wa tacala lasoo hortuma fayajcaluha allahu haba'an manhuura ilaahay baa wuxuu ka dhigayaa xasanaadkooda boodh la afuufay boodh la afuufay waa qiimo beelaa waxtar ma leh ciiddaasi aad ba u yaryarta xabadiba meel bay ku dhacaysaa xataa bani aadamku ma soo ururin karo haddii boodhka waxa weeyaan la afuufay inta gacanta marka hore la saaro waxaan waxba u tarahayn bay noqonayaan xasanaadkii marka hore aadka u waaweynaa ee quruxda badnaa saxaabada rasuulku waxaan kuwa khayra ku dadaala asbaabta halaagga iyo intikaasada lumitaanka iyo ka noqoshada xaqa aada iyo aada uga digtoon qaala thawbaan yaa rasuula allah sifhum lana thawbaan baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow bal dadkaa noo sifee oo in xasanaadkaa waaweyne ay noqdaan boor la afuufay sabab la-aan may dhicin kolley arrintaasi waxay ku timi sabab iyagu ay la yimaadeen intaas su-aasha kumuu koobin jallihim lanaa buuhi rasuulka ilaahay noo muuji aada noogu muujiyo far waaweyn noogu qorqoladaa sifaadkooda muxuu ka doonayaa sifaadkooda thawbaan wuxuu leeyahay laa nakuuna minhum wanaxnu laa naclam si aanan kuwa uga mid noqon annagoon is ogeyn undur ilaa saxaabati rasuuli illah kayfa yaxdaruuna min ashar wayaxrisuuna cala alkhayr say sharka uga digtooyin khayrkana ay ugu dadaalayaan baleeg qaala ama inahum ikhwaanukum rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu ley waa walaalihin malaa'igna maaha jinna maaha waa min bani aadama min jildatikum weliba maaha gaalo waa dad muslimiina waya'khuduuna min alleyli kamaa ta'khuduun bal waa min ahli qiyaami leyl habeenkii bay u kacaan salaatuleyl sida idinkuba salaatuleylkaada u kacdaan haddaba maxaa dhacay dad muslimiina oo habeenkii salaatuleyl tukada xasanaadkoodii boor la afuufay in laga dhigo maxaa sabab u noqday walaakinahum aqwaamun idaa khalow bimaxaarim illahi intahakuah laakiin waa dad waa rag wuxuu ilaahay ka mamnuucay markay cidlo ka helaan ay is idin idin maqli mayso cid idin arki mayso markay is yidhaahdaan oo bani aadamka gooni ay uga baxaan ayay samaynayaanoo sida xalaashoo kale u samaynayaan yaa subxaana allah bal qof walo innaga inaga mid walaalayaal labadaa xadiid xadiidkaa ka waraya muxaqaraati dunuub iyo xadiidkaa ka waramaaya dunuub alkhalawaat bal qof walo inaga inaga midi labadaa xadiid waa miisaane bal naftiisa ha saaro bal nafeena inxisaabina waxaad moodaa xadiidka ibnu maaja wariyey waqad saxaxu alcalaamaة اlalbani fi صaxiix fi صaxiixi اtargiibi watarhiib wa fii gayriha min alkutub waxaa aada iyo aad maanta dhexeena uga muuqata aliltizaamu اlajwaf wax lagu tilmaami karo iltizaam waxaa kelimatuliltizaam ka fiican siduu yihi alcalaamatu ibn cuthaymiin alistiqaama waa kelmadda alqur'aan wasunna ku soo aroortay intii la odhan waa qof multazima in la odhan waa qof mustaqiima toosnaan muuqaal guuda ayaa maanta aada iyo aada inoogu fara badan oo in fara badan oo dhalinyarta ka mida walilaahi alxamd muuqaalkooda markaad eegto istiqaama ka muuqata salaaddii faralka ahayd buu tukanayaa warubamaa yusalli nawaafil xalaqaadkii cilmiga ayaa laga yaabaa inuu soo xaadiro warubamaa yushaarik idacwa ila allah waxaa laga ya inu ka qayb qaato dacwada ama ha noqoto khudba ama muxaadara ama dacwatu shaaric ama dacwa fardiya madharkiisa markaad eegto waa muwaafiq lisunna waqad rabbaa lixyatahu garhkiisii waa rabeeyey sunnadiibuu waafaqsan yahay wa qasara thawbahu maradiisana waa gaabiyo isbaalkii waa iska ilaaliy maaha saaxibu balwa laa yukhazin walaa yudakin qaadna ma cuno sigaarna ma cabo daahiruhu alkhayr muuqaalkiisa guud markaad eegto khayr baa ka muuqda laakiin waxaa dadku ay u qaybsamaan qaar khayrkaasi hoos uu sii jiro oo marka dadka khayrkaa ka muuqdaa yacnaa dhaqan akhlaaq iyo camal uu u yahay iyo qaar intaa muuqata arrinkooda aanu dhaafsiisnayn oo isagoo intaasiba ay ka muuqata ayuu yakdi been buu sheegaya rubamaa yasubu nnaas dadka inuu iska caayaa laga yaaba oo istiqaamadaa ka muuqata aanay ka celin waxyaabaha si aynu sheegaynin warubamaa yusawir inuu wuxu iska sawiro warubamaa yaktaab inuu dadka iska xantaa laga yaabo ama uu isku diru iska hor keeno marka uu dadka ka gooni noqdo waxaa laga yaabaa inuu inuu dunuubtaasi uu iska sameeyo dunuub alkhalawaadkaas oo istiqaamada dushiisa ka muuqata aanay ka celin waxaa la rabaa iltizaam ama istiqaama daahiran wa baatinan cilmiga uu ammaanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam siduu le ibnu rajab alxambali markuu sharaxayo xadiidkii man salaka طariiqa yaltamisu bihi cilman cilmiga la ammaanay waa alcilmu aladii yuslixu daahira walbaطin waa cilmiga korka iyo kalka labadaba hagaajiya qofka mu intiisaa muuqata iyo intiisa qarsoonba waa cilmiga qofka ka dhiga waxa weeyaan saaxiba iimaan saaxiba cibaada saaxiba akhlaaq saaxiba iltizaam qof ilaahay sharcigiisa uu xidhayo oo yaqifu cinda xuduud illaah oo diintu sida ay tahay ugu dhaqmaaya oo cilmigaasi uu baranaayo camal u rogaaya marka walaalayaal sifaadka noocaasa ee aan wanaagsanayn dadka ducaadda iyo dalabatulcilmiga iyo dhalinyarta ilaahay subxana wa tacaala istiqaamada waddadeeda uu waafajiyey bayna mustaqilin wa mustakfir ha ka digtoonaadaanu ilaahay daraaddii ha uga tagaan oo nafaheenna dib aynu ugu noqonno oo aynu islaaxinno nafaheenna qabla kulli shay mar walbana aynu xisaabinno oo nafta miisaanka aynu saarno waxaad moodaa in wakhtigu uu yahay iska gebagebo in aad idinku dheerayana dooni maayo biidni illahi subxana wa tacaala jumcayaasha soo socda ayaynu mawduucyada kale ee intikaasada sababta waa aynu ka hadli doonaa oo ma doonayo inay muxaadaradu intaasi ay ka dheeraato si aanu hadalku isu maxdumin oo aan loo ilaabin kiisii hore ilahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa kelimaadkaasi aynu nidhi inuu ka dhigo kuwa daraaddii aynu u nidhi ilaahayna inuu naga aqbalo uu inagu anfaco dhammaanteenba fii miisaani xasanaatina uu saaro ayaynu weydiisanaynaa ونسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا